maalintii shalay oo jimco ahayd jabhadda t b elf ayaa shaacisay inay xabsiga kasii daysay in ka badan afar kun oo maxaabiis dagaal ah kuwaasoo lagu sii daayay qaraar cafis xilli waxaa loogu yeeray qaramada midoobey ay sheegtay in in ka badan saddex boqol oo gaadiidka xamuulka qaada iyo gargaar bani aadamnimo gaarsiiyeen gobolka tigre muddo hal isbuuc gudihiisa ah bayaan ka soo baxay t b elf islamarkaana lagu baahiyey bartooda twitter-ka ayaa lagu sheegay in jabhaddu ay go-aansatay inay xabsiga kasii dayso afar kun laba boqol iyo sideed maxbuus kuwaasoo ay ku jiraan afar boqol iyo kow haween ah isku xiraha xarunta maxaabiista ee gobolka ninka lagu magacaabo biirhani kibidi ayaa sheegay in maxaabiista badankood lagu soo qabtay dagaalo ka dhacay goobo ka baxsan gobolka tigre halka kuwo kalena ay ahaayeen kuwo dagaalka lagu soo geliyey si xoog ah qaraarkan lagu sii daayay maxaabiista ayaa yimid toddobaadyo kadib wadahadallo dhex maray madaxda milatariga ee jabhadda t b elf iyo kuwa xukuumadda adis ababa sida uu sheegay diblomaasi ajnabi ah oo ku sugan caasimadda etoobiya ee adis ababa waa markii labaad oo ay t b elf iclaamisay inay sii daynayso maxaabiist dagaal bishii julaay ee sanadkii tegay ee laba kun koob iyo labaatanka ayayna ahayd markii kooxdu ay xorriyadooda dib u siisay kun askari oo ka tirsan ciidamada etoobiya sida lagu daawan karo muuqaal horey oo ay baahisay t b elf waa suuragal in sii deyntan ay astaan u tahay niyad wanaag iyo sidoo kale cuntayari ba-an oo ka jirta gobolka ayuu yidhi william davison oo ah falanqeeyo sare oo ka tirsan waxaa loogu yeero kooxda xasaradaha caalamiga ah ee etoobiya bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatanka ayay ahayd markii dagaallo sokeeya oo qaraar ay ka bilowdeen dalka etoobiya kadib markii mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda abiy axmed ay xoogaga t b elf ku eedeeyeen inay weeraro kusoo qaadeen fadhiisime ay askartooda ku lahaayeen gobolka dagaalkaas oo sababay dhimashada kumanaan ruux iyo barakaca malaayiin kale qolyaha sheegtay inay ka shaqeeyaan gargaarka bani aadamnimada ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada etoobiya ay go-doon kusoo rogeen gobolka tigre taasoo sabab u noqotay inay adkaatay in wax gargaar ah la gaarsiiya halkaas kaas oo ay dadku si aad ah ugu baahi qabeen balse bilihii u dambeeyey ee etoobiya khafiifisay go-doonka taasoo saamaxday in wax un gargaar bani aadamnimo ah ay gaarsiiyaan gobolka tigre dhinaca kale qaramada midoobey ayaa shaacisay in in ka badan saddex boqol oo gaadiidka xamuulka qaada ah ay gargaar bani aadamnimo gaarsiiyeen gobolka tigre muddo hal isbuuc gudihiisa taasoo ah midii ugu weyneed tan iyo sanad gudihiisa lagu gaarsiiyey halkaas oo ay xasarado ba-an ka taagan yihiin taqriir isbuucla ah oo kasoo baxa qaramada midoobey ayaa iyadoo lasoo xiganaya qeybteeda gargaarka bani aadanimada waxaa lagu sheegay in saddex boqol sagaal iyo toban gaadiidka xamuulka qaada ah ay ka qayb qaateen howlaha gargaarka ah taqriirka ayaa sidoo kale lagu sheegay in gaadiid xamuul ah oo ka kooban shan boqol toddobaatan iyo kow ay soo galeen caasimada gobolka ee maqalla tan iyo markii culayska go-doon laga khafiifiyey gobolka oo ku beegnaed horraantii bishii abriil kadib saddex bilood oo xiriir ah oo halkaas aysan gelin wax gargaar bani aadamnimo ah xafiiska qaramada midoobey ayaa intaasi ku daray inay jirto baahi loo qabo kimiyo dheeri ah oo gaaraysa ugu yaraan lixdan iyo sideed kun oo tan in la gaarsiiyo gobolka si loo dhammaystiro howlahooda isagoo carabka ku adkeeyey baahida loo qaba in laga faa'iidaysto abuurka maadaama ay dhowdahay xilliga waxbeerashada dowladda etoobiya iyo jabhadda t b elf ayuu xafiiska qaramada midoobey dusha kaga tuuray mas-uuliyadda is-hor istaagidda in gargaar bani aadamnimo la gaarsiiyo gobolka cafarta oo ay dagaallo culus ka socdaan islamarkaana uusan halkaasi ka jirin amni la isku haleyn karo warbixinno hore oo soo baxay islamarkaana ay baahisay hay-adda sheegata badqabka cunnada adduunka ayaa lagu sheegay in afar dhibic lix milyan oo ruux oo ka dhigan siddeetan iyo saddex boqolkiiba dadweynaha gobolka oo qiyaastii lix milyan ah ay cunno yari hayso halka laba milyanna ay la daalaadhacayaan nafaqa darro ba-an sida aan horey usoo tilmaamnay dagaalka gobolka ayaa qarxay bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo labaatanka xilligaas oo uu abiy axmed ra-iisul wasaaraha dalkaas uu ciidamo u diray gobolka tigre si ay uga hortagaan taqadumka jabhadda t b elf ayna u soo ceshadaan fadhiisimihii laga qabsaday askartiisa jabhadda tigreega ee t b elf oo dalka etoobiya ka talinaysay muddo ku dhow soddon sano ilaa abiy axmed uu xukunka talada qabtay laba kun sideed iyo tobankii ayaa muddo dhowr bilood ah dhigaysay dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedo xukuumadda abiy axmed qabsashadii gobolka tigre kadib ciidanka federaalka waxaa halkaasi laga saaray bishii juun sanadkii laba kun koob iyo labaatanka iyadoo weerar logaal cadhis ah ay qaadeen kooxaha fallaagada ayna ugu sii gudbeen deegaanada dariska ah kadibna ay usii ruuqaansadeen dhanka caasimadda adis ababa bartamihii bishii diseembar ayay jabhadda t b elf joojisay taqadumkii ay waday iyadoona isaga insixaabtay deegaano badan oo dhaca gobolka tigre laakiin waxay weli gumaysi ku haysataa deegaano badan oo dhaca gobolada cafarta iyo amxaarada inkastoo ay tani u muuqato tallaabo horey loo qaaday sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid a dadka ka faallooda arrimaha etoobiya haddana kama dhigna in lasoo afjaray colaadii in muddo ah ka taagneyd halkaas hase yeeshee waxaa soo baxaya islamarkaana sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in dagaallo ay mar kale kasoo cusboonaadaan gudaha dalka etoobiya kadib hanjabaad dhowaan kasoo yeertay jabaadda t b l f guddoomiyaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee dowladda xabashida etoobiya ninka lagu magacaabo angeyaho tashagar oo la hadlayay wakaaladda wararka ee xukuumadda ayaa sheegay in ururka t b l f ay diyaarinayaan in mar kale ay dagaal kusoo qaadaan etoobiya inteeda kale waxa uu sheegay dagaalka ay mar kale qorsheynayso jabhadda hubaysan ee tigreega ay ka dhigan tahay inaysan weli ka tanaasulin waxa uu ugu yeeray khaladaadkii ay horay u galeen islamarkaana aysan rabin nabad ka dhacda gudaha etoobiya haddii aysan iyagu talada dalka haynin mas-uulkan wuxuu sidoo kale t b l f ku eedeeyey inay wadaan olole ay ku dagaalgelinayaan caruurta yaryar iyo dadka waayeelada ah ee ku dhaqan gobolka tigre wuxuuna waxa loogu yeero beesha caalamka ugu baaqay inay wax ka qabata arrinka ay ku howlan yihiin mucaaradka dhinaca kale ismaamulka amxaarada ayaa lagu soo waramayaa inay heegan buuxa geliyeen laamaha amniga ee gobolka si looga hortaga haddii ay weeraro soo qaadaan t b l f